kulan ay soo qaban qaabisay xarunta qaran ee tursan ayaa lagu qabtay magaalada dhuusamareeb waxaana diirada lagu saarayay nabad dhiskii isku soo dhowaanshaha bulshada waxaana kasoo qaybgalay wasiiro agaasimiyaal maamulada gobolka iyo degmada haweenka dhalinyarada culimaadudiinka sidoo kale waxgaradka ugu horeen waxaa goobta ka hadlay axmed salaan ibraahim oo tubsan u qaabilsan galmudug mudanayaal iyo marwooyin kusoo dhowaada munaasabadan dooda ciwaankeedu halkan yaallo waa wacyigelin waxyaabaha hadda ciwaankan oo kale ugu yimid waxay tahay ama mawduucan hadda la falanqeynayo bulsho wacyi gashan ayaa xagjirka ka hortegi karta marka nabadda iyo barwaaqada maanta magaaladaas ka muuqata dhanka kale qaar kamida mas-uuliyiintii ka qaybgalay kulanka ayaa ka warbixiyey muhiimada kulanka nabad marka la helo ayaa horumar imaan karaa isjacayl imaan karaa wax walba ay ka farcamayaan marka waxa weeye nabadaasi sidee lagu heli karaa nabadda horsiida ilaahay subxaan qaadir ahaa inuu qofku u garto weya laakiin dadaal baana la faray hadda waxyaalaha lagu helo waxaa kamid a waa dowladnimada xilli casrigaan gaarnay marka hore dowladnimo jirin qabaa'ilka madax ahaa dadku waa isnabadgeli jiren laakiin markii dowladnimo loo soo wareegay nabadda horta waxaa waajibku waa iska leh ilaalinteeda waa dowladnimada heshiiska dowladnimada hadduu hagaago oo siyaasadda laga heshiiyo nabada imaanaysa labadii qabiil ayagoo sinacayn haddii siyaasaddii hallawdo siyaasaddii waxay dhalinaysaa in wax qarimaan oo waxyaalaha aragna weeye hadda qof waliba nabaddu ayadaa deeqda inaan ka shaqaynana muhiim waaye waxaan isleeyahay ururada bulshada hadday noqoto haweenka hadday noqoto dhallinyarada hadday kuwa caafimaadka noqoto waxaan isleeyahay inay doorkooda qaataan muhiim waaye bulshada la isku keeno maskax hadday isku timaado oo meel isugu timaado waxbaa ka soo baxa waxbaana ka yimaada bulshada in la shiriyo wacyigelinta la joogteeyo la isku keeno waxaan isleeyahay muhiim waaye doorkaasna in maaragtay hay-adda tubsan ay soo celceliso annaguna ko bulsho ahaan diyaaraan unahay haddii ilaahay idmo waxaa marka aniga aan soo jeedinaa bulshadena dhammaanteed oo aan ka shaqayn karnaa waxay tahay dowladda kaliya inaanaan ka sugin bulshada noocyaheeda kala duwan guddi in laga qolo kastoo joogtaba meeshay joogto guddigaas waxay sahlayaane awood helayaan qolo kastaba meel u go'doonsan inay dhex maraan birda hal nim oo qabiilka israadaayeen ah oo la socda reeban maayaan moogta oo ku dhegi maayaan waxaa soo baxeeda marka in laysdhex galo oo la wada dhegaysan karo dadka dadkuna waxay jecel yihiin inay dhegaystaan dadka wejiga ku cusub marka nabadda mar kasta oo loo dhaqaaqaayo iyo isdhexgalka bulshada noocyaheeda kala duwan hadday ku dhaqaaqaan qof kastoo xun waa ka hibaysanaya oo istaagaya laakiin awal qofkii ku liqnaa jira markasta oo dhihi jira nigu falkaad jooji habarqaba ilaahay ku sallada waaye waxna ka aqbali maa waxna ka qaadan maayo waa dhib taagan
colaadaha waxaa saameeya qofka dulmanaha markuu dhibaatada geysto garab wuxuu ka helaa qabiilka haddii lala dagaalamo qabiilka uu la dagaalamo qofkii dhib geysta uu gacan kasta waxay kasbatay la marsiiyo colaadna waa yaraanayaan lahayn fikirka labaadda oo jira waxay tahay dhulka waay caqabadaha ugu weyn waxay tahay xuduudbeanaad ay leeyihin qabiiladu xuduudbanaadkaas qof dhigaya ina jirin dhibaato badan ka dhacda dhul aan joogin toban dolar imaa aan joogin hal dolar waxaa ka dhaca caqabad weyn oo dhimasho ah naf in lagu waayo maalna lagu waayo caqabadaas ayadana saameyda marka waxaan leeyahay labadaas caqabad haddii laga gudbo waxa waaye nabad waartaa la helaa oo dibdhiska iyo isdhexgalka bulshadu waa qodob shaqay karaa isleyn